asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal habeen wanaagsan kulanti wacan qodobada warka caawa idinkugu haynana waxaa ka mid ah dhismaha cusub ee yaratawas oo ku yaalla islii oo xirnaa saacado kadib cabsi laga qabay qarax xisbiga kaanu oo kulan ballaaran ku qabtay magaalada mombaasa maxkamadda ciidamada soomaaliya oo xukun ku riday rag ajaanib ah iyo ergeygii gaarka ah ee maraykanka u qaabilsanaa dalka ha'iti oo iscasilay intaasina dhegaystayaal waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa habeennimo khamiis ah taarikhduna ay ku beegan tahay saddexiy labaatanka bisha sagaalaad ee labada kun koob iyo labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kaleo dhammaystiran waxaa muddo saacada ah hakad galay isku socodka xaafadda islii kadib markii warqad digniin ah oo ku qoran inuu qarax ku jiro dhismaha cusub ee yare tawas la dhigay qaybta wiishka laga raaco iyo musqusha dhismahaasi wararkii ugu dambeeyey arrintani waxaa warbixin nooga diyaariyey waryaheena nairobi yuusuf gaas waxaa maanta hakad galay ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa xaafadda islii gaar ahaan suuqa ganacsiga ee yara taawas oo ku yaala wadada labiyo tobnaad ee deegaanka kaamukuunji ee xaafadda islii kadib markii qayb ka mid a dhismaha yara taawas la sheegay in laga helay warqad digniina oo lagu sheegayo in dhismaha ay walxa qarxa ku dhex jiraan taas oo keentay in halkaasi si deg dega ay ku yimaadaan ciidamada ammaanka ee ku takhasusay miina baarista oo ay wehelinayaan ciidamada booliiska waxayna baaris ku sameeyeen guud ahaan dhismaha yara taawas axmed sheekh cabdulaahi waa guddoomiyaha ganacsatada xaafadda islii sidoo kalena ah mulkiilaha dhismaha yara taawas waxa uu ka warbixiyey waxa ka jira walxaha qarxa ee lagu sheegay xaruntiisa ganacsi magacaygu waa axmed sheekh cabdulaahi guddoomiyaha islii business district association oona ah milkiilahii yare tawas alxamdulilaah xiisaddii yareed oo maanta dhacday ayaan doonayaa inaan xooga idinka warramo saakay barqadii oonu malaynayaa afar saca ilaa shantii saaca subaxnimo ayaa lagu helay musqul iyo liftiga dhexdeeda qoraal oo sheegaya in meeshanayto yare tawas oo bam lagu rakibay oona la doonayo inuu qaraxo saacadda markay tahay kowdii ama duhurnimo ama sidii loo aqaano toddobadii oo duhurnimo markaas ayto ayaan wargelinnay laamaha dawladda oo ku shaqo leh security-ga amniga waddanka antitera police unit iyo booliistii kaleeto isla markii hooshii bay la wareegeen sifa oo amniga lagu xaqiijiyo oona lagu ogaado inuu meesha bob ku jiro amaas oo ku jirin alxamdulilaah shaqadoodiinna si fiican ay u qabteen waxaa maxad ilaahay baa iska leh bobna laguma arkin marka anoo ku hadlaayo afka guddoomiyaha shacabka bulshada islii waxaan doonayaa inaan idin xaqiijiyo amniga dawladda ku shaqo leh waana sugan yahay si caad ah ayaana haddana kor loo sii qaaday marka bulshada waa nabad qabtaa alxamdulilaah yaa la waswaasin ganacsiganna sidii hore ha iska sii socdo waxaa waajibkaygii ah qiisaddii waxay dhaceen iyo inaan kalsoonida oon qabno dawladdan ku qabno oo amniga jiro oo bulshada u soo jeediyo warkii kaleeta hanoo dambe baaritaan baa jiraa oo weli sii socda ilaa laga salgaarayo qoraalkii meeshuu ka yimid oo dadkii ka dambeeya wax oo cidd oon maanta ku farfiiqi karno oon dhehi karno kuwaanayto ayaa ka dambeeya ma jiraan nabadaan qabnaa wax cadow oon sheegi karno ma jira dhinac kasta markii ay soo dhammaatay baaritaankii lagu waday dhismaha waxaa halkaasi soo gaaray xildhibaanka laga soo doortay deegaanka kaamukunji oo xaafadda islii isagoo oo halkaasi warbaahinta kula hadlay waan idin salaamay runtii nin waalan ama sadad waalan oo innaba aan maskax lahayn ayaa mushkiladan meeshan laga sheegay ka dambeeyey oo waraaq meeshan kaga tegey nasiib wanaag laamaha nabadda ee dawladda biliiska si degdeg bay u yimaadeen way baareen tobanka dabaq ee daartan quruxda badan ee dhowaan la furay kumaanay arag wax boma wax qarax amase khatar gelinaya nolosha dadka marka ganacsatadu dib bay ugu noqdeen ganacsigoodii jidadkana waa la furay wax dhibaato oo ka jirta islii ma jirto nabadgelya ka jirta ah, argagaxisnimo kama jirto tuugo kama jirto dadka sidoodii caadigay suuqa u socdaan ganacsigii sidaasu u socdaa wax dhibaato ah ma jirto wax aad ka walbahartaan ayaana jirin Ah, waad aragtaan in ah, nabadda la sugay Eh, waxa halkan ka dhacayna wax been ahaa buu ahaa oo wax jira ma aha marka shicibka waxaan ku leeyahay ah, hawalbahaarina nabadgelyaa jirta suuqa sidiisiibuu u socdaa ganacsiga dib baa loogu soo noqday jidadkeennu way furan yihiin nabad baan nahay isliina waa meel nabadahoo fiican oo aan dhibaato aanay ka jirin qaar ka mid a ganacsatada ku shaqaysata dhismaha yara tawas ayaa geestooda ka warbixiyey waxyaabaha ay la kulmeen intii uu socday baaritaanku magacaygu yahay garaad xasan horta bisiniskii ayaa naga halaabay laakiin wixii la sheegayaa waxay noqotay wax waxma kama jiraan ah Een, eh, mdga xaafadan uu imaaday yuusuf xasan gudoomiyaha bisiniska isagana uu yimid wuu hadlay Een, meesha waa la baaray oo saaka dhan baa la baarayay haddana waxay ku soo gabagabowday inay waxba jirin taasoo loo badinaya inay tahay een, eh, competition aan caafimaad ahayn oo dad ay soo abaabulaan magacana laga hadleenayo Een, dhibaatooyin weli lamaana kulmin alxamdulilah een, si fiicanaan bisiniska u xirnay oo daqiiqadaan ku xirnaana la siiyey wax dhib aan la kulannay ma lahan keliya dhibka aan la kulanna waxay tahay shaqadii maanta naga istaagtay oo taasoo annaga khasaaro nooya hal maalin inaanan shaqaynin saakii anagoo isa ganacsanayna si nabad leh jawiga uu degan yahay aa waxaan hal mar naga soo kordhacay qayli iyo buuq dukaamadii aan orod ku xirnay khasaare badan aan galnay wax badan baan jajabay aad baa loo kala cararay marka waan garan lahanay aniyo ilaa hadda wax dhacay askaraa imaatay waxna ma jiraan baana lagu dhahay yuusuf gaas star f m nairobi gudoomiyaha deladda ururada dadka naafada ah ee ku nool ismaamulka gaarisa aadan bile ayaa ku baaqay in la caawiyaa dadka naafada ah ay abaartu saamaysay waxaa jirtaa wakhtigan xaadirka ah in abaare xun oo aad iyo aad u daran ay waddanka hayaan abaarahan muddo hadda qaliba siddeed bilood ah dadka isku noocba abaarta isku haysa meel meel dhaanto ma leh baadiyaha inkastoo u daran yahay magaalada nafteeda abaartay si daran oo daran oo daran ayaa u saamaysay saa darteed annaga haddaanu nahay dadkii culyaamiinta ahaa ama dadkii lixaadkooda uu qayb ka maqan yahay si gooni ah ayaa inoo taabatay a- abaarta nin awalba baaskiili ku socday awalba biro ku socday e- oo dad qaraaba iyo dad ehel la noolaa oo dhaqaale haysanin marka abaartii ay imaaday dadkii aad iyo aad ayay u liitaan marka waxaan doonaynaa insha allah oon baaq u diraynaa dowladda sare in ay dadkii dhaadhow waxaan ka maqlayey ee raadiyaha wasiirkii meeshan imaaday in ee, disaster uu ku dhawaaqay madaxweynaha wasiirkiina meeshan uu ka sheegay ee, arrimahaas ee, si degdega dowladda sare dadweynihii ha u soo gaarto ama reemiyii ha ahaado ama magaalada ha ahaado dadka aad buu u dhibaataysan yahay dhibka ilaah baa bixin karaa laakiin dhaqdhaqaaq in la sameeyo oo dadkii biyo loo gaarsiiyo hadda magaaladan aan ku noolnahay meelaha dad- tuulooyinka yara kokore magaalada dhexdeeda ee dadka biyaha dhaansanayaan oo gaarigii ee u yaraan shan kun lix kun oo shilin ayaa la- biyo booyd lagu shubanayaa ninkii curyaankii ahaay ma heli karo lixdii kun ama shantii kun ma heli karo markaa saa darteed waxaan ku qasbay in dadkii jiiraanka ahaay ama meelaha u dhadhawaay inuu hataa biyo ka baryo saa darteed abaarta annaga haddaanu nahay dadkii curyaamiinta ahaay aad baa inoo taabatay si xun baa inoo taabatay waxaan doonaynaa insha allah dadka ilaahay wax siiyey in ay gargaar ay u fideen dadka walaalahooda oo naafada ah oo aan shaqaysan karin ama gaariga ku fadhiyo ama biraha ku socdo dadkaas kaalma ay u baahan yihiin kaalmadaas ninkaan wakhtigaan oodka wax la baxa la- ajri zaa'id buu helayaa marka waxaan u baaqa u dirayaa county government cali buno qorane in dadka naafada ah ee uu la soo gaaro dhaqaalo iyo raashiin iyo biyo dhaamis countiga xaq baan ku leenahay xaqi aan ku leenahay haddaanu nahay curyaamiinta waxaan doonaynaa si aad iyo aad ah warkaayna hadduu gaaro inuu curyaamiintii dadkii ahay oo tabarta darnaa oo kaalmo aad u fadhiyo xagga raashin noqota xagga biydhaamis noqotka dadka wax kasta u baahan yihiin waxaa kaloo jira oon rabaa inaan u bidhaamiyo ama u sheego dad disability ayaa jiray oo meeshan social services ay lacag yar u qortay waqt- waqti hore oo laba laba kun bishi ay qaadanayeen Ee, dad ayaa jira oo listigii isu u qaadanaya lacagta ay ka istaagtay lacagtii hadda dibaa loo socday magacyaa imaadeen magacyo ilaa waxaa imaad shan iyo toban magaco kale ay imaadeen oo dadkii baa la rabaa in meesha xafiiskii social service inay imaadaan oo magacyadii loo hagaajiyo oo lacagtii loo diro saa darteed culiyaamiintii waxaan farayaa dadkii ay lacagtii hadda kor ka go'day in xafiiskii social service ay tagaan oo loo hagaajiyo isniinta horteenna ah loo hagaajiyo bil baa loo qabtay bisha gudahooda kii korkora jiro kii gaarsi jiro inay imaadaan ninkiiba lacag u socotay oo lacag ka istaagtay ha imaadaan magaalada mombasa ayaa waxaa galabtaa ka dhacay kula weynaha xisbiga kanu iyadoo afar boqol ergo ka kala timid qeybaha ka mid ah gobolka xeebta ay ka qayb galeen maxamed cabdi bootaan ayaa qodobkan mombasa inooga soo diray
magaaladani mombaaso ee xarunta gobolka xeebta ayaa maalmihii ugu dambeysay waxa ay martigelinaysay kulamada ay leeyihiin ergada xisbiyada kala gedisan ee dalalka qaar ka mid a kulankii ugu dambeeyey ayaa maanta oo khamiis ah waxaa ku yeeshay magaaladani xisbiga kanu oo ka mid ahaan jiray xisbiyada ugu faca weyn dalkani kenya muddo aada u fara badanna hogaanka dalka hayay in ka badan afar boqol oo ergaha oo matalaysay xisbigani oo ka kala socday ismaamul goboleedyada mombasa clifi tanariva iyo lamu ayaa waxay goobjoog ka ahaayeen kulankani gudoomiyaha guud ee xisbiga kanu gideon moyo oo kulan ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan inay dib u soo celiyaan awooddii uu lahaa xisbigani Niko na furaha tele kukuwa pamoja nanyi hapa pwani, hasa Mombasa.
nixlad xogayaha guud ee xisbiga kanu ayaa isna docdiisa waxa uu sheegay in maalinta khamiista ee soo socota ee taarikhdu ay ku beegan tahay soddonka bishan sebtembar ay magaalada nairobi ay ku qaban doonaan kulan aada u baaxad weyn oo ka qaybgeli doonaan ergada matalaysa guud ahaanba dalka xisbiga kanu isla markaan halkaasi uga dhawaaqi doonaan go-aamo xisbigaasi arrimihiisa ay uga hadlayaan Tarehe thelathini ya mwezi huu tutakutana kwa ukumbe wa Bomas, Bomas of Kenya. Hapo sasa ndio mtajua ni nani ni nani ni nani.
xildhibaanka deegaanka faafi ee ismaamul goboleedka gaarisa oo ka mid ah hogaamiyaasha xisbiga kanu oo kulan ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay inuu xisbiga kanu yahay xisbi ay si weyn isaga dhex arkaan bulshooyinka kala duwan ee dalka deegaankan vita ee bartamaha magaalada mombasa oo uu xisbiga kanu uu muddo dheer uu kursiga xildhibaanimadu deegaankaasi waayay ayaa waxa ay sheegeen inay haatan usoo sharaxayaan mid ka mid ah ganacsatada magaalada mombasa oo lagu magacaabo maxamed ciise samater oo ay sheegeen inuu yahay nin usoo hanan kara awooddii xisbiga kanu ku dhex lahaa bartamaha magaaladani isagoona la hadlayay warbaahinta star ayaa hadaladiisa waxaa ka mid ahaa samater magaca waxaa la yidhahdaa maxamed ciise samater soomaali baan ahay oo nin soomaaliya oo mombasa Ah, weligiis dee ku dhashay oo weligiisa eh, degnaa waxaan ahay eh, lawyer baan ahay Ah, laakiin hadda baxmishtiri baan sameeyaa Een, eh, vitaan degan nahay waxaan jecel nahay ilaa in wixii soomaaliya inay soo baxaan Een, eh, vita MP- een, eh, mpinimada inaan hadda een, la wareegno waxba in hadda soomaalida waan badan nahay inaan isku rajistar garayno oo aan qaadano oo baxmishtiriga oo aan ku haysano bondeni iyo meel walba qaar ka mid a kasoo qaybgalayaasha kulanka ayaa waxay sidoo kale ay la hadleen warbaahinta star barakatu magacayda cabdiraxmaan waxaan ka xisaabsanahay dhallinyarta magaalada mombasa Eh, saa u jeediin maanta waxaan qabnay xafladdii oo delegates oo kano delegates oona lagu casuumay eh, gideon moy sidaan uga soo qayb galinay asagana aan kusoo dhaweyna magaalada marka anaga waxaan wadanay dad oo wiila dhahayo samatar oo u taagan mvita mbinimo u taagan oo strong ah ninkaasa marka aan support siinaynay haddii soomaaliya aan nahno magacaygii waa xasan boosha aadee lidhaha waa reer tanariva waaye mar- maanta walwaters imaane waa delegates kanu waaye kanu gideon moy aan dooranamna oo president oo kanu ah marka 2017ne ani waxaan ka taaganay m c a berk tanariva garsayn westwood meel la dhahay 2022 wali meesh baan ka taagana garsayn westwood haddana 20 tare- 30th macaadayna bomas of kenya kanu meel oo eh, kenya dhan dadkii meesha joogaan kudu isku imaanaan meesha bomas of kenya Ah, qof kale ma la doorana waa gideon moy waaye gideon moyne wuxuu ku jiraa oka la dhahaa one kenya alliance baa la dhahaa maxamed cabdi bootaan warbaahinta star magaala xeebadda mombasa aad buu u mahadsan yahay ee bootaan wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa diiwaangelisay kiisas dhan saddex boqol toban iyo toddoba kadib markii baaritaano lagu sameeyey dhacaan dhan lix kun boqol labaatan iyo sagaal saacadii aynu soo dhaafnay kiisaska guud ee dalka ayaa tani ka dhigaysa laba boqol afartii toddoba kun lix boqol toddobaatan iyo shan waxaana ka soo kabsatay bukaan dhar boqol toddobaatan iyo toddoba halka bogsashada guud ay marayso laba boqol soddon iyo sideed kun sideed boqol siddeetan iyo afar saacadii lasoo dhaafay waxaa u dhimatay toddobaiy labaatan qof dhimashada guud ayaana maraysaa shan kun afartan iyo shan
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukuntay maanta rag ajaanib ah oo u dhashay waddamada ingiriiska iyo maleeshiya kuwaasoo lagu soo eedeeyey argagixisnimo shaarkeeye ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya maanta oo isniin ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxay xukunno kala duwan ku riday laba nin oo ajaanib ah laguna kala helay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab kuwaasi oo maxkamadeyntoodu ay soo martay heerar kala duwan labada nin oo magacyadooda lagu kala sheegay daren antonio barnes oo u dhashay dalka ingiriiska iyo axmed mustaqiim bin cabdilxamiid oo u dhashay dalka maleysiya ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku heshay inay muddo la shaqaynayeen ururka al-shabaab ee ka howlgala soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegtay in daren antonio barnes uu la soo shaqeeyey madax badan oo ka tirsan al-shabaab sidoo kalena uu ka mid ahaa ragga qorsheeyey in weerar ay ka fuliyaan dalka faransiiska sidoo kaleetana waxa uu ka qayb qaatay dagaallo ka dhacay gudaha dalka soomaaliya dhinaca kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa sheegtay in axmed mustaqiim bin cabdilxamiid oo u dhashay dalka maleysiya al-shabaab dhexdiisana looga yaqaano al ansaar uu sanadkii laba kun iyo sagaalkii ku soo biiray al-shabaab islamarkaana uu ka qayb qaatay dagaalkii gobolka galguduud al-shabaab ay kula galeen culimmada ahlu sunna wal-jamaaca sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegtay in daren antonio bayrnes iyo axmed mustaqiim bin cabdilxamiid ay isaga soo tageen al-shabaab iyaga oo doonaya inay ku biiraan kooxda daacish balse safar dhinaca badda ah oo ay ku tageen dalka yemen laga soo celiyey ugu dambeyntii siddeed iyo tobankii abriil sannaddii laba kun iyo sagaal iyo tobankii ayaa gacanta ay ku dhigeen ciidamada puntland oo ku soo wareejiyey dowladda soomaaliya ugu dambeyn guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shoote ayaa ku dhawaaqay in daren antonio barnes iyo axmed mustaqiim bin cabdilxamiid lagu kala xukumay min shan iyo toban sano oo xabsi ciidan ah islamarkaana ay haystaan muddo soddon cisho ah oo ay raacfaan kaga qaadan karaan xukunka dhowaan dowladda maleysiya ayaa shaacisay inay la socoto xarigga axmed mustaqiim bin cabdilxamiid oo lagu helay inuu la shaqaynayey al-shabaab islamarkaana ay raadinayaan inuu helo xukun cadaalad ah cabdifataax shaarkey
dhanka caalamkana danjire daniel fote oo ah ergeyga gaarka ahaa ee maraykanka u qaabilsanaa dalka haiti ayaa iscasilay kadib markii uu ka hor yimida go-aanka uu maraykanka ka qaatay dadka haiti ee ku soo aruuray xadka maraykanka uu la wadaago mexico danjirahan ayaa sheegay si ka baxsan biniaadanimada uu maraykanka u musaafurinaya dadka ka soo jeeda dalka haiti maraykanka ayaa ka cabsanaya inay saameyn weyn ku yeelato khatarta amni ee ka jirta haiti iyadoonay halkaasi ku badan yihiin kooxaha burcadda ah haiti ayaa la daalaadhacaysa qalalaaso siyaasadeed iyadoona lagu wadaa in bisha novembar lasoo dhiso dowladda dhanka ciyaarahana kulamo ka tirsan horyaalka yurub ayaa la ciyaari doonaa dhanka laliga centede sbanishka kooxda kadis caawo waxay wajahaysaa kooxda barcelona dhankaasi sira italiano roma iyo uduneysa iyo caawa is arki doona haatanna waxaa kusoo dhowaataan fariinta covid nteen ee maanta waxaad nadiifisaa oo aad buufisaa waxyaabaha inta badan gacanta lagu taabta adigoo isticmaalayo daawada wax lagu buufiyo fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari
intaasina dhegaystayaal waxaynu ka dhan warkii caawa kala socoteenna idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari cidda warka uu seega waxay dib og heli karaan boggeena internetka ciwaankiisunu yahay waa w w w star f m c o k e warka waxaa idin soo saaro idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulaahi axmed cabdulaahi nabadgelyo dhammaantiin